madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku soo celinta fahad ee xilka waxa uu cuskaday qodobka toddoba-iyo siddeetanaada sagaashanaada toddoba-iyo sagaashanaad iyo weliba boqolaad ee dastuurka kumeel gaadhka ee federaalk soomaaliya waryahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba weydiiyey sharciyaqaan brofeser cabdiraxmaan cabdilaahi dhubad bal in uu sharaxo sharciyadda dastuurka ee awoodaha madaxweynaha iyo weliba tan ra-iisul wasaaraha
bismillahi raxmaan raxiim runtii khilaafka haddeer jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan waa khilaaf iska yimid oo caadi ah mudane waxaad ka warantaa oo kale qodobo waxaa jira dastuurka ku jira sida qodobka toddobaad iyo sideedaad bal haddaad sharaxdo qodobada iyo awoodaha siday u kala siinayaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chapterka toddobaad ee madaxweynuhu leeyahay runtii waa awooda runtii fara badan oo muuqdo cad oo ay ku jirto madaxweynuhu inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida inuu magacaabi karo taliyaasha in dabcan uu yahay astaanta midnimada qaranka kulli waa wax ku xusan chapterka toddobaad haddana dhinaca kale waxaad arkaysaa inay mar kasta ku hoos xusan tahay marka uu helo soo jeedinta xubnaha golaha wasiirada marka waxaad moodaa dastuurka laftigiisu inuu qeyb ka yahay mxuu ahay isku maarata isku dhacyada oo dabcan chapterka toddobaad ee madaxweynaha awoodaha siinhayo marka la dhaafo chapterka la gaaro sideedaad inuu awoodo badan oo ballaaran uu siinhayo prime ministerka iyo golihiisa wasiirada marka qeyb ahaan horta dastuurku waa sidaas dhinaca kale waxaa muhim noqon lahayd maadaama soomaaliya aysan qaanuunba ku dhaqmin labaatanka sane hadda nidaamkan uu jira formalahna afar dhibic shan dowladahan kumeelgaarhka ah waxay lagu noolaa ee lagu dhaqmahaya ma ahayn qaanuunka ama dastuurka wuxuu ahaa waxaa loo yaqaanaa political agreement waa kii hadda doorashooyinka lagu galay iyadoo dastuurka uu qabo doorasho dadweyne iyo xisbiye qaran ba haddana waxaa la aaday doorasho dadban hadeer baa la aaday labada kun iyo lix tobankaa la aaday labada kun iyo waxaa la aaday labaiyo tobanka weligeed baa la aadi jiray marka waxay la tahay odayaashu xilli marxalad waxaa lagu jira xasaasiah oo doorasho oo habacsanaan badanna ay jirto waxaa marka qurux badnaan lahayd maadaama qaanuunku aanan uwalahaynba taariikh ku dhaqan qaanuun soomaaliya aysan lahayn runtii waxaa ficnaan lahayd bal in ay wadahadal ka galaan arrintan madaxweynaha iyo prime ministerku oo maaratay laisku soo dhaweeyo laisku soo dhawaado oo waxyaabaha asaasiga ee haddeer laisku haysto laga heshiiyo muxuu ahaa hadday tahay arrinta gabadha allah naxariista ikraan arrinteeda iyo hadday tahay xilka qaadista iyo hadday tahay kamaada qaadin waxyaabahanba waxay ku habboon tahay sidii caadiga ahayd in political agreement laga galo laakiin qaanuun madax soomaaliyeed oo qaanuun isku qabato oo qaanuun ku kala baxda taarikhda weli horey uma soo dhicin inta badan
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa brofeser cabdiraxmaan cabdilaahi dhubbad oo warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan